nafcooda iyo guruxdooda iyo badintoodu ay ku xidhanta hidbatan marka meel la dego oo reer uu dego oo adrigii uu halkaas ama ku dhiriqaysto ku go-aysto ama uu ku digaysto digadda waa laga gura habeenkaa digada laga guro xooluhu waxay jecel yihiin inay digadooda ku fadhiyaan oo waxaaba la yidhahdaa waar ma barideen waanu barinay bal iska warrama digadaa joog baanu nahay xooluhu markay jiilaalka tahay haddii digada laga guro waa qawqabaan waa sidii salowsalow bay ku noqdaanoo habeenkaa ma fadhiistaan laakiin intay digadaa haystaan way dugsanayaan oo dugsi bay u noqotaa digadaas waa kul baa uga soo baxa laakiin haddii digadii laga xaadho oo meeshii ay gabiib u noqoto habeenkaas waa guurguurayaan hore u fadhiisan maayaan ama ari ha noqoto ama geel ha noqoto ama mid kastaba ha noqdo maxaa ugu wacan meeshaas ay barteen bidbetel waa lamid ragga iyo dadkuba waa lamid sariir xun haddaad ku seexato oo habeenka kale sariir wanaagsan laguu gubiyo taadii xumayd unbaa jeceshaha oo waa dabeecadda ummadda wax kastaba haadhida dad iyo duunyo haa gabadhii nimanku u soo guursi tageen ee u soo haasaawo tageen ee haw joogtay bannaano joogtay ee saddexda nin u yimaadeen ee tidhi waxaanu doonaynaa inaanu ku guursanaa ay tidhi aniga saddex eray ninkii fura ayaa ay guursanaya waxay tidhi waxaad ii sheegtaan beder iidaankii badar iidaankii geel xeradii rag gogoshii saddexdaas ii kala sheega ninba meel ku dhufan yahoo la garan waa nin kalaa markaas u yimid oo saddexdiiba furay waxay tii wuxuu yidhi geel xeradii waxaa weeye rag ha lahaado haddii la dhaco raggii dhicin lahaa waa inuu leeyahay oo geel oodii waa taa ama xeradii badar iidaankii wax kasta ha laguu keeno haddaan lagu deeqsiin oo lagugu sheekaynin naf ah kuma leh waa in lagugu sheekeeyaabay tidhi ee iidaan iyo subag lagu shubayo wax kale maaha hadda soortu nooc kastaba hatee waa in lagugu sheekeeya oo lagu deeqsiiya marka bader iidaankii waa taasay tidhi waa kow ragga goshii waa maxay ragga goshii waxaa la yidhi waa godob hala aado hala aado waa inaanu meel la dhiilla ka qabin meeshuu deentaa meeshuu seexdaaba wau gogol wanaagsan laakiin laakiin hadduu fooq kala seexdo oo uu godob qabo gogol ma haysto marka maxay uga jeeday maxay uga jeeday laba qodo ee ee erayada macnahooda midmater markay la yidhi geel xeradii bay tidhi waa rag hala ahaado waa dhulkaas ummadu ka taagan tahado waa la kala dhacayaa geel maxaa yeelay waxa layska dhaco oo rag ku diriro waxa ugu xun naaga layska dhaco iyo geel layska dhaco labadaasaa raggu ku dirira ugu waaweyn oo wuxuu waatuu ninkii yidhi geel waa la kala xoogsadaa xubin rag weeyaana wax xiniyo gacay xiniyo go-ay naag ninkii laga xiraystaayo taasna dee ficilkeedii naag ninkaas uka taagan yahay waa caynka ah haddaba aynu u soo noqonno degaanadii waxaaba jira baaraqa boqooqa waxaa la yidhahdaa geel waa buud buud buur weeye waydiisii macnaynaya buud ama waxaa la yidhahdaa awrku waa maray geela midna waxaa la yidhahdaa awrku waa kiliblaabay saddexdaabaa loo kala micneeyaa aynu saddexdaba sii micnayno waxaa la yidhahdaa awr aada uma qooqo oo suu isaga joogo sidaa dirac rinka iyo hal kula booda hashaasaa rinta markaasaa la yidhahdaa wuu tiriblaabayo waa diraacrin waa dayrin waa gurin ayaa la yidhahdaaba oo awrkaasu aada geela uma jiidho midna intuu geela wada maro waxa la yahdaa geela wuu maray intuu wada maro oo halba habayn abaahiyo ayaa la yidhahdaa wuu maray marka geelaas goojadiisaa kala horraysa ilayn tegniinkii baarqabka u abaahiyey ayaan isku beegnayn oo say u kala horreeyaan bay u kala goojo horreeyaa geelu markaa waxaa jirta marka waxaa la yahdaa wuu buuriyey geela hal buu caawaabahayaya habayn dambana waabahayaya hal buu caawaabahayaya habayn dambana waabahaya geeli way isu celinaya geeli wuu isu celinaya marka geelu waa buur baa la yahdaa mar quru wada gootiyaa geelaas markaasaa la yahdaa waa buur geelu geelu waa buur marka saddexdaas qodobbaa qoodha waa buur buur buur ha buud ba ka dhig ha waa buud geel wuu wuu buuriyey wuu buuriyey buuriyey buu- buuriyey dhac ku dar ha waka way lamid ahay ha waa buuriyey ba iska dhe waa buuriyey ha ha waa buuriyey ha waka waa baarqabka ha geed goojadu u diidiyaado wuxuu doonayaa geelaa uu abaahiyey inuu mar wada goojiyo waa isu celinaya oo nafi siin maayo habeen walba hashuu abaahiya wuu ku noqonaya wuu ku noqonaya wuu ku noqonaya wuu ku noqonaya wuu wuu ku noqonaya wuu ku noqonaya wuu ku noqonaya markaasa waxaa la yihahdaa wuu wada buuriyado markuu saas ugu wada noqnoqdo yuu banaanka uga baxaya markaasuu mar wada goojinaya geelaas geela waxaa la yihahdaa wuu maray wuu marado goojadiisaa kala horraysa oo midmase mahal baa kii toban ka horreysayba ta kale waa kasii goosaysa markaasaa la yahda geelu waa dabaqaad waa dabaqaad yaa la yihahda dabaqaadkaa marka la leeyahay waxaa weeye markuu aad uu calooshiisa wax soo gartana dabadu in koru taagaya oo waa goojinaya haddii uusan weli uu cashan uusan ee ee uusan maganaysa rimayada iska tayo iyo cashan iyo weli hagaagina dabadu saas urugu qaadaya ha waa dabaqaad baa la yihahdaa qoortana saasa usoo gaabayaa geelu markaas ha markuu goojada runta sheegana lig buu ka siinaya ha marka ratigaas buudhinaya waa ratiga waa ratiga sheemaha geela geela sheemaha sheemku muxuu yahay bigatan waa hinaase ratigu waa hinaase markaasuu geel kale oo halkaas uu baarqab ku jiro uu arkaya geelis intuu horaanta ka maro xaggaa u ceshanaya soo geli maysa dhac buu ka siinaya waa ceshanaya markaasaana wuu sheemaya wuu sheemaya ha wuu sheemaya baa la yihahdaa marka waa wad qabaa maxaan uga wadaa anigu ereyada uga socdaa ama bakoo ha ku dhaqmo geelu ama bay ha ku dhaqmo ama xeeb ha ku dhaqmo ama ha ku dhaqmo muxuu ahaa ee buur ha ku dhaqmo ama ha ku dhaqmo bannaan ama hawd ha ku dhaqmo eh ee baarqabada caynkaasi way ku wadi jiraan saasayna u sheemaan ee xilligaas ay u kala casaan midna la yihahdo waa maray midna la yihahdaa wuu tilblaabay midna la yihahdo wuu buuriyeyna way jiraan oo sida ragga ruuxiisa rag baan ka kicin haweenka waxbayna iyo maalin ku taagan ragna marbuu quble ka dhigaado bishiiba marbuu u tagaa ma garata ha ha markaas waxa ha hay marka waxaa weeye waa sidaasoo casa magaasha waa loo kala dadaal badan yahay waa kala kala jecel yahay haweenka raguma badmitul qoodha waa isku mid waxaa la yihahdaa xoolaha kee xodxodo badan waxaa la yihahdaa wuxuu xodo badan sumalka sumalka waad aragteenoo insaas lugta ula dhacaado markaasuu la maqli maayo hadalkiisa iyo dhawaaqiisa oo lugtaasunbuu jeerigaasuunbuu la dhacayaaba magaranaysa dhawaaqi maayo isagu abadan iyo dibiga midna dhawaaqi maayo laakiin baarqabkuna waa doobinaya oo waa dhawaaqaya orguguna waa kaa un qayrinaya oo waa tan la yihahdaa qay- la yidhahdaa bidbetel marka caashan qaydhabka orgiga qaydhabka ee yar ee aan aad u weynaan u nuc weynaanin waa tan la yihahdaa wuxuu yidhahdaa "Ah, ah, ah." ka kaloo dilaya ma ogtahay wuxuu yidhaha tanna maadaa leh tanna maadaa leh orgigu la hadlayaa baa la yihahdaa weyn marka qoodhu kala hamad kulul oo sidaas caashan bini-aadamku waa u kala hamad kulul yihiin waa xooluhuna u kala hamad kulul yihiin maxaase marka keenaya deegaanka geedaha ay cuneen iyo ugbaadka ay ku foofeen ayaa keenaya waxaas waa kow aynu usoo noqonno geelii beerta anigu geela beerta waan arkay mid la rabeeyey oo nin la yihahda carab oo aad taqaaniin oo u shaqaysanin singlan companybaa haleybsaday bay buu ka soo iibsaday wuxuu u sameeyey xero weyn guri ay gasho oo sidii daara oo albaab lehna wuu u sameeyey ceella wuu u qoray cawuuska ee, baxana wuu u soo dhigay saddex goor buu lisaa aroorta wuu lisaa halkiina waa lisaa fiidkiina waa lisaa habeen barhkiina mar baa la lisaa waxay buuxinaysaa haan marka xoolaheena waxa calashaan u diiday hilibka ama u diiday ee, badhinta waxaa weeye nafca ay cunaan iyo qoraxda socodkaa daalka ahaa laakiin haddii xooluhu baad iyo biyo ay haystaan iyo meelay ku negi yihiin ay ku negi yihiin saasay u badin lahaayeen saasayna cashaan magaranaysa u hili bandaan lahaayeen ee innaga qoraxda kulul iyo haddii la maayo ee baad la-aanta iyo socodka badan iyo geediga ayaa luminaya hadda geela xeebta jooga waa ka dhaqaalo wanaagsan iyo kuwa kale hal jooga muxuu uga dhaqaalo wanaagsan yahay biyihiina waa haystaa baadkiina wuu haystaa ka badda joogaana geedihiisina waa haystaa baddiisina wuu gelaya ha oo masaafo dheer socon maayo marka geela hadda guuraya bilmeter geela hawi waa badan yahay oo geel ama sool jooga ama how jooga ama bay bay jooga waa badan yahay laakiin maxaa haleeyey guuriin iyo socod iyo dalandool uu marna ceel u dalandoolayo marna meel dulinle uu degayo yuu geeliya calashaan magaranaysaa ku xumaanaya naftiisii laakiin badnaan wuu badnaanayaa waa badanayaao caashan ee dhirtaas uu cuna iyo laalkiisaas iyo magaranaysa wixiisaas weeye waa kow aynu eegno geel kale matal waxaad martaa meel kaleba ha marina geela markaad afkooya ka baxdo ilaa baydhabo meel waliba waa beer meesha walbana waa la oofay geeli xaggeebuu cunaya marka hadduu xagga u leexdo jidhka ka leexdo beer buu gelaya hadduu xagga u leexdona beer buu gelaya meelihii ka shisheeyana nafc badan ma laha nafci muxuu ku hadhay meeshii beertii markaasaa caashaan marka laga gurto midhaha balka hadhaha yaa geelaa badiba loo iibsha oo la yihahda hala siiyo marka wax nafc haysta maaha marka geelii geelaas xeebta joogaa waa dhaqan yahay geela nugaal joogaana waa dhaqan yahay ka dibirka joogaayo ee joogaa muxuu ahaa olaadu hayska badnaatay midug joogaana waa badan yahay oo waa fiican yahay laakiin ee geela calashaan ama haw jooga ama beer jooga geela waxaa ugu liita geela beerta jooga dhexdhexaadeeda ee aan sabaad ahayn xerada loo dhigin geela webiyaashuna waa fiican yahay oo aad buu wanaagsan yahay baruurna waa leeyahay caanana wuu leeyahay waa kow marka geela hadda we- labada webi dhexdooda joogaa wuxuu cunahu wuxuu ugu jecel yahay geed madow oo qasaalba la yihahda waa geela xeebta oo kale waxna ka badiye waxna ka xaar badan waxna ka kurs badan maxaa kale oo eh, kusoo gabagabaynaya waxaan kusoo gabagabaynayaa xoolaha aynu qalanno soo hilibkooda ma kala macaana soo midna ma aynu diidno midna ma aynu jeclaano markaynu hilibkiisa cunayno maxaa keenay meeshii xoolaha dulinka lagu dhaqaa hilibkooda waa xumaanaya meeshii ugbaad soo cuno oo yicibka soo cuno oo meegaaga soo cuno oo quraca soo cuno oo damalka soo cuno oo darantii haysto oo haddana mayacaradii haysto oo kaasuna waa wanaagsanaanaya dulin ma arkin marka waxaan ku soo gabagabaynayaa sidaas lixdaa meelood odayaasha iga horreeyay ee u sheegeen anigu intaasaan kaga baxaya inagoo weli dogaa- degaanadii ka sii hadlayno oo dagaalkii aan iisu gudbin doono way doono ayaa fiqi buraare wuxuu keenay cilmi kaloo hor leh oo wuxuu keenay eh, waxaa kala yahay geela markii uu abaahiga si uu la- is abaahiyayo ama uu ratigu u tegayo ayuu magacyo u kala bixiyey oo wuxuu yidhi jilibqaad waa garanay oo wuxuu jilibqaadku wuxuu inoo fasiray marid ayuu keenay iyo maridana waa inoo fasiray buur ayuu no- ama- ama- ama- ama- ama- ama- buur buu dhigay ama joogtayn ayuu ku sheegay buur ama boor ama waa booray oo waa waa waa wixii buu uu- uu qoo- ku celceliyey meeshii Eh, ayuu yidhi wuxuu uu keenay wuxuu kaleeto inoo sheegay uu yidhi dabaqaad buu sheegay oo waa goojadii goojo dabaqaada goojo caynkaas uu- ay- ayuu sheegay iyaduna noocyo u kala tilmaamay wuxuu yidhi sheemid buu keenay haddaba eryadaa oo dhan waxay u baahan yihiin fasirid ciisana waa kuu hadda qaylinaya halla fasiro uu lahaa kow ereygan sheemidda ah anigu waxaan rartigaas marti sheem buu yaqaan sheem ayuu yaqaan waxaanada maqlay mise nin kaloo gabay yidhi wuxuu yidhi taadiiba shiid bay qabtaa sharaf la-aaneede shaygii la doonaba baqaal shaaximow sidahe Eh, ah, taadiiba shiid bay qabtaa sharaf la-aaneede shaygii la doonaba baqaal shay- shay- shuuqa iska day wiilal baa sheema dhaafsay sheema marka geeliba xataa magaca sheemada ahi suuqa iska day oo ragtida kugu- suuqa rag baa sheema dhaafsaday bi gabadhaas gabadha aad aad ku warwareegaysoo rabto awal buu kanu gabyay wuxuu yidhi "Shux- niman yahow aan waa shuqulsanaa waxaad shirayseene qalbigu way shareeraa waxaad hadal shirayseen hadal shubayseene shaalbaxay la moodiyey shacni buu galay shuruudeede wa midanan sheekana ku maqal shaahid nuu arage wa miduu ogaadeen sharribay sharci khayrkeede waa midu shalluhu nooga riday shiikhi waa dhalaye shixmi dahaba lowsado shan shana boqor shunlaa jooga iga wallaana shoob kala hareen shay ragbaayacohe yaa igu shiraba gacalo waa igu sheegsade farasol baa farasol oo wuxuu sheegaya gabadha caasho boqoroo loo diiday boqor laga qaaday eh, sayid maxamed ogaadee sharribidaasna saasuu sheegaya marka nin kalaa u jawaabay caliguri isaga waa u jawaabay wuxuu yidhi shuuqa iska day wiilal baa sheema dhaafsaday buui taadiiba shiid bay qabtaan sharaf la-aaneede shaygii la doonaba baqaal shaaw- shaaxima u sidahe shuuqa iska day wiilal baa sheema dhaafsaday buui. marka ereyga sheemadaaba aniga i khusaynaya sheemada ah ayuu gabal ku keenay marka waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo salaad oo isaguna halkan ka magaciisanaya adigoo ereyadaas iyo kuwii hore lixdii degaan iyo ereyadaasna oo iyaguna shan ah oo aan aan kuu celiye abaaxi aniguna aan kusii daro oo oo magac guuda ee waxa jilib qaad oo qa- qaab ah marij oo qaab ah buur ama boorid oo qaar ah ee da- ee, waxaa la yidhahdo dabaqaad ee, ee, ee, ee, ama goojo oo goojo lagu magacayn karo sheemid oo rartigu sheemayo ka dhacsanayo rartiga kaleeto uu ka dhacsanayo ee, halkaas ayaan ayaa ayaa ayaan kusii kusii idibilayaa wuxuu kaleeto uu hadalkiisi ku daray oo hadalkiisi ku jiray wuxuu yidhi waxaa ugu xodxodo badan xodxodada waxaa ugu badan ama ugu shukaansi badan xodxoda aan ka dayne waxaa ugu shukaansi badan ee, xo- xayawaanka sumalkaa ugu shukaansi badan anigu taas ee, anigu waxaan waxaan odhan lahaa sumalka aan ka horumarino dibiga waayo gabar baa waxay tidhi ee, sheeka ayaa jirtay oo nin fiican oo fiicnaan badan oo aad iyo aad looga yaabay oo ragnimadiisa iyo fiicnaantiisa iyo fahamadiisa iyo gesinimadiisa waxyaabihiisa oo dhan aad looga yaabay ayaa gabar la siiyey baa layidhi marka waxaa ku daray wiil adeerkiis baa gabadha ku daray gabadha ilma adeer bay yihiin. gabadhuna waa gabar aad u wacan oo la yaqaan markaasay gabadhii waxay tidhi habeenkii baa loo gurigeeyey markii loo gurigeeyey ayuu habeenkii u horreeyaba mindaa wiilku sidiisa kale uu rag u yahay maahe gabdhaha lama sheekaysan jirin oo isma fa- faracayaarka ma yaqaan markii ugu horreeyuu ku boodi ku haleelay markuu ku haleelay bay gabadhii booday halku ay fadhiisatay waxay tiri aabahay baad iga fur subaxii aabahay u tagtay waxay tiri aabow ninka iga fur maxaa dhacay waxay tiri ninku waa nacas waa nacas hebel baa nacasa ina kaa maqli maayo maanta ay aabus wax kala godataaye hebel baa nacasa wax kaleba ka sheeg laakiin hebel waa nacas ha oran may tiri abow nacas way iga fadhi ahe waxay tiri waa doqon doqon way tiri doqon ninkaas waa dabaal bay tiri iga fadhi adigu gabadha guriga waa ku noqon diidi adigu la baarbaariya la baarbaariya waxa la yidhi gabadhi markii la calool baaraba waxay tiri aabow ninka waxa dibi garto garan waaye nin ii noqon maayo dibi wuxuu gartay waa garan waaye maxaa baadhow dibigu maxay gartay dibigu muxuu gartaa waxay tiri saca uu rabo inuu inuu dibigu shukaansado horta maalin wuu arkaa maalin waa ag daaqa maalin agteedu raafka ku qorqoraa maalin dhinaxadoo dhibco ka maraa had ilaa uu ogaado inay beedal tahay oo ay ogoshahay uu ogaado far ma saaro wax toddoba maalmood buu soo wareegayaa marka wanka isagaa ka horeeya wanku inkastuu alaabtiisu degdeg badan yahay dibinu la koraa wanku laakiin dibigu dibiga ha loo daayo dibiga yaa laga qaadi baaran hooran lahaa war dibiga yaa laga qaadi faa'idadiisa aan kusoo celin
waxa weeye ee, erey yar baan igu noqday waxaa la yidhi orgi iyo sumal baa wada hadlay sumalkiibaa wuxuu yidhi war orgidow qaylo badhiga lagaa seexan waayo waa maxay markaasu wuxuu yidhi wanow buu yidhi wanow ilaahay xilo ku ogol buu ku siiyey annaga kuwaygi qaylada waxay goan kuwaygi baa diiday buu yidhi. ma garanaysa marka soomaalidu waa wada taqaanaa ereygaa Ah. arintaaso wanku isagu halkan u joogtayna buu iska leeyahay laakiin wadaarinta wax la yidhaahdo wax dibi ka badan xayawaanka kuma jiro subankuna waa subanku waa waa iska diyaar haddii bunu la koraa isagu ma dhibo haddii bunu isagu iskala koraya laakiin isaguna waa shukaansi badan yahay oo isagu awoodiisaa badan mahe wax dibi wadaarin ka midi ma jiro ma fa ma jidho marka dibiga aan u dayno salaadna waan u gudbiyo salaad salaad adoo intaba ka doodaya oo degaamadii ka doodaya oo wixii odagu sheegay isna sii ayidaya oo haddii wa
mahadsanid maxamed nuurow laakiin hadalkii haddii xeero badarka laga dhammaysto maxaa ku hara hadalkii horta waa saasoo rag iga aftahmo badan baa hadalkii oo dhan maray oo anigu markayga horena aftahan ma ahayn raggii aftahankaaba hadalkii oo dhan dhameeyey marka bal wax yar oo aan macna lahayn anigu aan taataarto bal marka ugu horraysa waxay ila tahay hadalku un laba meelood buu ka noolaa tilmaan iyo degaan yeeli tilmaan iyo degaan hadalkii sidii bira'yi ahaan anigu aan aan ii- iisii dhaadhacay ayuu ahaa bal marka u horreysa waxaan usoo noqonayaa eh, tilmaantii waxay maxamed maxamed nuurow geeli tilmaantiisu waa badan tahay wax badanna raggii odayaasha ahaa oo abwaanada ah oo iga horreeyey baa ku dheeraaday marka wax yar ayaan ku dardarahaya anigu horta geel isku dhaqan ma ahan sida rijimadu kala yihiin midba cayn buu ku dhaqmaa marka ugu horraysa dhaqan ahaan marka hore guud ahaan siday u sheegeen oo odayaashu u sheegeen mid waa xeebta midka buureed anigu maba aqaan markaanan been ka hadlahayn midka badda waan aqaano ilaa saylac ilaa berbera inta ka dhexle yaan sida ugu dhaqma aan arkay waxbaan ka taataabanaya midka mudug iyo ilaa nugaal ilaa bari inta ka dhexle oo halkaa dhiriiranna waa mid isaguna gaar ah meesha aan weliga ken mid baa midka ah waa waxaa jira geel iska nuuc gaara ah oo aan dhulkayaga haddii la geeyo inta lasoo iibiyaan kuma dhaqmo nugaasha ilaa hawdkaas midna kuma dhaqmo geelaasi ceelkaas buulo berde wixii bari ka jira ilaa iyo buulo berde ilaa intuusan haddana bakoolka gaarin buu ku dhaqmaa geelayagu hadduu ag daaqahayana kaayaga waxaad moodaa nirga yar yara weyn badan buu ka waaweyn yahay geelana xoogaa buu ka nimid yahay afku saasuu usoo goon yahay neefkiisa awrkiisa haddii awrkayagu ag taagan yahay awrkayaga waxaad moodaa nirgaha dhaldhashoo kale kan waaweyn ee geelayaga kale haddii ag taagan yahay sidoo kale aad moodaa geelaas marka ujeeniga qaadayo waxaad leedahay hal saac miyuu qaadahaya waaweyn intuu ka qabo dhulkayagana ku dhaqmi mahayo oo kuma dhaqmo haddii la geeyo adigu hadduu bato ama laba bilood wax badan baa la keena ama saddex bilood buu ku dhaqmahaya ama hal baa sirka noqota oo ka baxda neef baa ka baxa bakoolkana ma jiro wuxuu ku dhaqmaa buulo berde iyo wixii bariga ka ah ilaa buurkaas oo dhulka buu ku dhaqmaa oo ku dhaqmaa waxaa u badan matalan haddaan soo qaadano dadkaas oo meeshaa dhulkaa ku dhaqma oo soomaalida ah yaa u badan wuxuu daaqaa buuro waaweyn oo buurahaas aan dhagax iyo dhagax carriga iyaga buuruhu waa dhagax aan buuruhu ayan dhagax lahayn ee ciid cada oo hawd ah oo meel ama oo muxuu ahaa hawdna ah waana ciid oo sidii dhulkayagii buurahaasi ma ay ahanin buuro dhagax leh geelaasi halkaasu ku dhaqmaa ilaa iyo bakoolka markuu ku dhow yahay waa ka sokeeya webiga dhinaciisa aanu ku dhaqmaa geelaasi waa noo waa gaaljecel waa abjaal waa nimanka layidhaha waalo yaa la geelaa halkaasu ku dhaqmaa ma gaaro murusnaa iyo laba jiirka iyo ma gaaro oo geelaasi annaga waxaan idhaha raxaweyntana waa qabaan oo barkeedaa qaba meel darandhowr baan idhahay oo dhulkayga kuma dhaqmo bal horta geelaasi waa gaarka dhaqankii markii aan soo qaado anuu tilmaantii idinkugu noqon doona dhaqanka isku dhaqan ma anihin dadka neemba geela sida u dhaqdaan annagu geela hadduu ubadka dhalo saas qoraxdaasay iska joogaan oo geela qoraxday ku nuugaan oo bay isaga nuugaan dhulkaan haddaad wedigaan mar inta ka gaadhid ma ahanin si gaaray u dhaqaan oo isku dhaqan ma oo is- is- isku dhihi uma dhaqaalin iyagu xeray oodhayaan markii ubadkaasi dhasho xera geedkaa geed baa la waabahayaa oo taniga iyo jooga inta garoonkaan iyo oo kale yaa la waabahayaa geedkaas markii la waabo qodax iyo dhagax iyo waa laga dhammaynayaa ubadka meeshaasaa la gelinhayaa markii subaxii salaadii qoraxdu qabowdahay geela ubadka waa la nuusiinaya caanaa laga wa- uu- uu- markuu nuugo xeradaa la gelinaya qoraxdu markay gaaba oo gaabato oo sideedda saac ay kood ka bandhana nab baa la nuusiinaya qoraxdana uma ay ogola annaga ilmaha waa ku leedaan qaar baa daab baa la yidhaahda haddii halku buuran tahay haddii ilmuhu qoraxda seexdaan haddii ilmuhu qoraxda seexdaan annaga daab baa la yidhaahdaa oo daab baan idhahnaa ilmuhu waa ku dhintaan oo caloosha caanuhu baa ka qabta caanahaas kuleylka ay ku nuugeen ayagu uma ogola kuleylkaas uma ogola bal horta dhaqankiina saasuusan isugu dhaqanahayn ousan isugu dhaqanahayn waxaa kaloo jira geela badda sidii daahir u soo maray waxaa jira anigu aan geelaas ku arkay badda baddu marka ay joogto wixii muxuu ahaa berbere ka sheeya oo taniga iyo bullaxaar iyo sayra iyo baddu buuro waaweyn bay waxay ku leedahay dhul aan dhoweyn aan dhoweyn buurahaas waxaa kasoo dilaacaya togag baa kasoo dilaacaya togagaas kasoo dilaacay ba- waxaa soo markii roobdo biyahaasaa soo marhaya biyahaasi badday galahaya biyahaas markay badda galaan waxa malay iyo bahlahoo dhan banaanka isu soo tuurhayaan oo adinka iyaabaa u dhimanaysa haddaad aragtaan geel baa marka baddaasi wuxuu kasoo gelahayaa markii biyihii ay dhammaadeen baddii baa ku faafaysa meeshaas geel baa wuxuu kasoo gelahayaa salaadii badda afkeedii beeshii kasoo gelahaya buuraha meeshooda ama meel dhexaba ha ka galo walow kaan uu meel dhex hataa ka geli karo yuu soo gelahayaa geelaasi waa soo gelahaya baddaasuu soo gelahaya geed waxaa ka dhex baxa oo meeshaas biyaha banaanka ka bixi maayo haddaad caleentiisa u fiirsato jaad buu egyahay waa madmadow yahay caleentiisa caleenta jaadkaad moodaa taqay bay yidhaahdaa geelaas waa dabaalanhaya geedkiina saasuu u cunahaya geedkiina saasuu u cunahaya geegu saasuu badda usoo dhex marhaya hashee habeen laguma arko waxba laguma arko geelayada annaga toban baa la qadiyaayo geel baa labaatan qabo geel baa soddon qabo laba qab baa loo shubahaya darantii waatan markuu meeshii ka baxo siduu dib u soo dabaalanaya badda xeebteeduu ka baxaya badda xeebteeduu markaasaa uga laabanaya meeshaanu wuxuu tegahayaa darantii iyo geed ay yidhaahdaan xaruun iyo xabow iyo waxaasoo isku baxay xaar buu wuxuu haynayaa baydaa haynaya geela iyaga ka caana badan oo wax la caanaahi ma jiraan so- habeed qaban mayso geedka marka geedkan kale oo annagu waxay odhanayaan xuruun bay odhanayaan iyagu way odhanayaan haa baddana baddana u- u dhagaari maayo meel qorax leh oo toban kilomitir u dhaafi maayo galgaladkiibuu haystaa wuxuu haystaa muxuu ahaa geelaas geelaasna waa fara anugu midkaan arka waa fara badan yahay waa aad iyo aad buu una taran badan yahay una fara badan yahay geelaasna haa ciis waa ciisaha ilaa iyo jabuuti ilaa wuxuu u dhexeeyaa berbera inta u dhexduu daaqaa oo geelaasan ku arka marka geelaasi baddaasu saasuu baddana u gelahayaa hameenkiina wuxuu fadhiisanayaa meesha badda qarkeeda u fadhiisanayaa mar mar waxaad arkaysaa isagoo hameen barkii inta kacay ba haddii marka kulayluhu yimaado kulayl ka badan yimaado isagoo baddii galay oo haddana inta ka soo baxay yuu wuxuu fadhiisanayaa badda ilib wuxuu fadhiisanaya meesha hirku kusoo dhacaya mid waxaa jira qaarka dambe wuxuu gashanaya badda hirkeedu meesha kusoo dhacaya markaasaa ge- baa baddaasi ku dhacaysaa ay ku dhacaysaa calee muxuu ahaa shaash weyn oo sida geela oo dhulka qabowgaa gala matalan waad aragteene jigjiga iyo geela u dhow waa kan shaashka weyn bixiya oo bixiya male asagu waa xiiran yahay ma geela yaryar oo sida geela nugaaleed iyo geelaan oo midug iyana ma ahan waa waaweyn yahay oo waa ka waaweyn geelaas anugu aan dhulkaa ku arkay oo geelaasi waa badda intaas intaas waa geela badda oo u dhaafaan maayo midkaan bariga kale oo badda ah waxaan arkay ilaa iyo nugaasha iyo ilaa jacayl ilaa meesha dharoor iyo geelaas iyagana waan arkay oo waan arkay waa yaryar yahay iyaga iyo geela nugaaleed waa isku cayn geel aan macno lahayn oo badda waxaan ku arkay mucanyo iyo geesaley iyo xaabo iyo ayagana geel aan macno lahayn oo madmadoob oo yaryar oo dhal dhal oo aan waxba labaan koofire ka waaweynayna waa ku arkay oo geelaas anigu hadda waxba macnaa kama sheegi karo waa yaryar yahay geelaas aa badduuna galaa waana madmadow yahay oo dhogorba ma leh oo gee- oo shiil madow baan moodaa kaasina waxba macnaa ma laho anigu yacni aad waa uguma aanan fiirsanin waxaa idiin soo haray geelayaga hawdka jooga wixii aan ka aqaan geelaa hawdka jooga ama abwaankii daahir iyo eh, fakaburaale iyo ragga abwaanadaaba iga horreeyo tilmaantii sii dhameeyey waxayna ila tahay meeshii waxaa la hayay tilmaan iyo degaan degaankii waa sidii nimankaas u sheegeenoo hadda waxba buuran oo aan kaga sii noqon hayo male geelaasi nimankaa u sheegeen geelaasi waa geela geela ugu qaxar badan dadkiisuna waa dadka ugu qaxar badan ama ha la dhaco ama ha la isku laayo ama yacni ha farabato waxaa weeye gelina ninba gelina ninkaasaa qaatay gelina ninkaasaa qaatay sidaad garanaysaan waana waana geela geela ugu qaxar badan waana inta sunnada soomaaliyeed ka kacdo waa waa geelaas oo ugu badan haddii geela la dhachayo oo la weerarhayo lama yidhaa lama yidhaahdo oo xoolaha dadka cidii waxay leedahay lo waxay leedahay ari waxay leedahay matalan wax walba xataa walow kaan lixda xoolaha ah oo labana ari tahay eh, geela iyo loda iyo midka xunoo ku darkaaho dameerka iyo farda ay leedahay intoo dham hadday wada joogaan la oran maayo war fardaha la oran maayo war ariga war loda la oran war geela isagaa la isku laayaa waad isla dogsan tihiin oo soomaali oo dhan oo caana kaas ilaa iyo waa isku dhaqan ilaa iyo anigu intaan arkay ceelka qabri daar ee ceelka la yidhaha dhagax buur qabri daara baa ku soo celin kaasi waa isku dhaqan geelaas waa isku dhaqan waana isku dabeecad waana isku midab waana isku midab geelaas wey marka aniga aan kusii dheeraanahay intaasaan uga harhayaa
markaynu eh, xadadayno geelan hawdka oo ah eh, aynu ka sheekaynayno geela hawd oo geela ugu xoog badan waxaynu ka eh, ka qiyaas qaadanaynaa webigan la yidhaahdo shabeelle wixii ka xiga xagga koo- eh, eh, eh, waqooyi ka xiga iyo toga nugaaleed oo isaguna webi kale ah intaa u dhaxaysa weeye geela luuqa ku jira geela ugu ugu dhibaato badna geela Eh, xoogaa deexa ka haraysa oo dhinacaan oo xaradheere iyo jariiban iyo meelaha hobya iyo meelaha xeebta ay iyo meelaha xoogaadaasa ka haraya wax yar oo deexa ka haraya intiisa kaleeto way isku wada nooc kow Eh, dhinacoo markaad uga sii gudubto xoogaa eh, geelaan eh, yarbaa iyo isaguna eh, markaad nugaal ka gudubto sidaasaad u gudubtana wuxuu isku noqonaya isku dabeecad buu noqonaya oo geelaa waqooyi iyo bari iyo waa isku wada mid geel xeebeed weeye geel gaagaaban weeyo geelaa dharoor aad ku sheegayso sanaag aad ku sheegayso sanaag iyo dharoor isku mid hadda si- iyo- iyo- iyo- iyo- iyo qarno iyo waxaasoo dhan waa isku wada mid yihiin waxaa ka baxaya iyaga geela badda geela badeed geel badeedka la yidhaahdo oo geelaa shabrada cuna oo badda ku dhex jira oo xaabo iyo iyo sayla labadaa meelood baa laga helaya geela geelaa badda gala labadaa meelood kaya laga hela meel walba lagama helo xaabana waa ka helaysaa wuu ku soo go-an yahay waa say sayl iyo labadaas kelaya ayaa ka maya waa ka kala go- go-aya Ah, waa dhexdhexaada boosaaso iyo laasqora iyo waa ka go-aya male badda ma galo ma galo laakiin wuxuu go- boodayaayo wuxuu boodayaa sayla wuu soo boodayaayo wuxuu imanaya xaabo meel kale ma imanayo Ah, berbera waa ku- tan waxay- wuxuu ka dhaway murcanyo waxaa- xaabo keliya wey bas caluula xataa male murcanyi male geelas waa geel caadiga ayay leedahay baradeesu soka xaggaa dhinacaan male wax xaabo keliya geela qoryadaas buu raacaya oo qoryadaas ku socdayo maba aad arkaysa tiradiisan lama yaqaan nin kale ma yaqaan inta tiradiisan nin kale ma yaqaan geel jiraa yaqaan waxay war intee tiradis marka boqol boqol iyo konton laba boqol buu noqonaya waa iska tiro badanaya waxaa waxa wax dhibaata ma u qabo kow halka kan waxaad geel ereygaa ereygaa ku jira waxaa shaash iyo habeed baa ereyadaada soo galay gaameelna way soo gashay marka ee anigu anoo aan weli sharxin oo odayaashii siciid iyo sugayaan sugayaan cali cali mudiir iyo oo iyagana aan dib ugu noqonaya iyaguna buwag ii hayaan buwag aan malaynaya inay ii hayaan ayaan waxaan qaadanayaa habeedda ereyga la yidhaahdo oo waxaan rabaa inaan gabayada ee, een, bal ninka xusuustaaba gabay hadduu gabayo gabayo gabaga lagu dari karo sheekada gabaya lagu dari karo shaahid u noqda oo markhaanti u noqda lagu dari karo nin baa geel ka hallaabay baa la yidhi ninkaa ma anaqaan magaciisa Ee, geeli markuu ka hadlaa buu geeli wax badan doonay geeli markii horeta wuxuu ka yimid galbeed buu geelu ka yimid wuxuu socdaba wuxuu u tegey qabii ee, soomaalida galbeed buu u tegey qabiil buu u tegey gabay buu qabiilkii oo shiraya la hadlay wuxuu yidhi ugaadeen bajwaaqow hal baan kaaga soo baahday geel baadiyeysaan beryaha baadi doonahayay waa baatir iyo baarqab iyo rimada burburan hasha u weyni waa dhira burburis waa ula burburis hasha u weyni waa ula burburis dhira baduugaaya gulul gabanah bay leedahay bidixu gurriye markaasaa nin waxaa la yidhi goobta ka kacay oo wuxuu yidhi war bal hash geela tilmaanta celi sien garabayo seex baan ka gubay wuu isbedelay gabadh waa bedelashay garabayo seex baan ka gubay aniga dhunkaygu galtina ma aha oo waxay ahayd geela reer samantan gashi waayo iga baaqday baa goobta loo siiyey markaasaa nin kale jirka iyo war geela ku celi sida suyaan sida biirifuuyada raggay kaadidu baratay habeeday ku baantowday baa barabaruu yeelay habeeday ku baantowday baa barabaruu yeelay gabaga maxalushaadka anigu aan soo qabsaday waxa waaye habeedda ay ku baantowday sida buurifuudyada raggay kaadidu baratay habeedda ay ku baantowday baa barabar u yeelay gabagii saddex jeer buu bedelay saddex jeer ayuu gabagii bedelay markii su-aal la weydiiyo gaba hor lagu keenaa si hor buu u tiriya nin baa wuxuu yidhi gabagaana ah adigu gabagii wuxuu ku daray nimii baytiya oo ay- koob iga qarsha oo saa iyo saa yeela ilaahu budaha ruuj iyo ka yeel buuri la afufay diisna gabay buu markaysan siiyey adigu gabag ge- geeli ninkii uu helay aniga maxalishaashayga waxa waaye meeshaan markhaantiga u qabsaday sida buurfuudyada ragga ay kaadidu baratay habeedda ay ku baantowday baa barabaru yeelay marka haddana waxaan usii gudbayaa siciid siciid iyo anoo ku noqon doona abwaanka weynaa oo oo daahir afqarshe oo warku markii hore inoo furay ninka warka furana warku waa ka baahaa gabayo wuxuu hayo iyo wuxuu xigmada hayo iyo aan kusoo khatami doono siciidow maxaad oran doontaa
waa mahadsantahay axmed Ee, geela waxaan u malaynayaa ee, odayaashii baa warkiisii dhammaystiray Ee, wixii aynu ku daraaba un waa toos-toosin mooyaane wixii la odhan lahaa raggii hore isagun baa yidhi odayaashii gees kasta ka taabtay ama deegaan ha noqoto ama eh, hilib ha noqoto ama caana ha noqoto Eh, dhinac loo eegaba odayaashii unbaa eh, ka taataabtay Een, anigu marka hadaladii ee, geela haddaan sii raaco waxa weeye geelasha sida loo qeyb qeybiyey waa saddex qaybood baa uu noqon karaa waa geel xeebeed oo badda ku wareegsan ee, ama badda ha dhex galo ama agagaarkeeda ha daaqee geel badda un adigu ku wareegsan iyo geel ee, dhexdan ku jira ama sool ama nugaal ama dhahaskana ama geela waxa weeye ee, qoraadeed oo qor hawd iyo ee, bakool iyo dhinacaas iska haysta oo ee, wareegaas ee, qore ah marka saddexdaa qaybood oo geela waxaa soo raaca geela ee, meesha buuraha weligu wuxuu iska raaca kan baddu iska raaca waxba saas qaba fogfoga oo kan badda ee, deega daaqa yaa xaggana u wareega oo ma kala fogaadaan saa ma kala fogaadaan marka geela buurahay waxa weeye ee, anigu sidaan ku arkay ama sheekadiisaan ku maqlay geela buuruhu ma badna oo geel saas u tarma ma aqaan ma ahaba ciido mana badna laakiin waxa weeye waa geela geela ugu adkaysan badan geelasa oo ugu adkaysan badan weye baa layidhi sababtaa anigu ma garan ma qaharkaas dhagaxa iyo buurahaas iyo dhibkaas uu ku jiro miyaa mise waa sababo kale maaqaan ma dhir ay gooni uga daaqaaneen ee, dhulka buuraha miyaa maaqaane geelaas aada iyo aad buu uga adkaysan badan yahay geelasha kaleeto haddaa kan badda haddii la yidhahdo waa ka adkaysan badan yahay baa layidhi sida loo sheegay hadda odayaasha u sheegeen oo daahir iyo ay u tilmaameenna waa geel ee, ee, lala hadlaayo hadalka ku socda oo lagu dhaqaayo oo meesha xun markay marayaan iyo tilmaan laga siiyaayo meeshaas ama habka ay tahay markii loo sheego uu u dhaqaaqa hadba habka ay tahay uu u socda Ee, geelaas marka ee, caano badan ma leh oo sida loo sheegay caanahaysu ma badna ee, caano badan ma leh laakiin hilib waa leeyahay oo hilib waa geelasha kale uu la mid yahay hilibka xaggiisa laakiin geelasha leh waa ka adkaysan badan yahay Ee, geelashan ee badda ah oo sida hore ku tilmaameen dee geel badultaa uma badna oo geela badda gelaya waxa weeye badda cas xaggeeda ee, geelasha jira weeye ee dhinacan mar haddii loo soo wareegto ee, koonfureed male geel badda gala meelay ka galaan aniga kolley liima sheegin waxa weeye agagaarkeedaas geelasha daaqa oo labada dhinacba u daaqa baddana kusoo dhowaada oo ee, da- daaqsida ugu ahaan ugu soo dhowaada Ee, marka kaleetana ka fogaada oo waktiga ay barwaaqada tahayna ka fogaada waktiga ay tahay ee, jilaalkana ku soo dhowaada oo agagaarka badda daaqa Ee, isaguna waxa weeye waa nooc gooniya goon waa nooc gooniya kan dhinaca jira waa sida loo tilmaamayo waxa weeye waa geel ee, yar yar ee, aan dhogor lahayn ee, aad iyo aad ee, aan ee, saa ugu waaweynayn waana baddaas unbuu ku dhex jiraa badda weyn oo haddee hirku ka jabaayana maahayra waxa weeye waa meelo badda ka soo goodo weye meesha geela daqa maaha maaha geel badda ee toos badda caadiga ah isaga gelaya oo isaga dhex maraya maaha Ee, waxa weeye meelo baddu ka go'do ayaa waxaa ka baxa dhir ee, dhirtii la tilmaamayey dhirtaasuu daaqaayo waktigaa ka daaqa baddu marka ay ya- yarayso oo dib u noqotona waxa weeye ee, waa uu dhex galaa markay buuxisona waa uu ka soo baxaayo banaanka fadhiista marka geedaa saas u daaqa si uu gooni daaqis weeye ee, caano badan laguma sheegin oo saas uma caano badna sababtoo waxuu daaqahayaa ee, daaq badan oo saasa ceebuhu ma leh waxa weeye geedaa badda ka baxa iyo qurac iyo waxyaala saasa buu daaqaa laakiin xoola daaqan kaleeto ma laha marka ma leh daaq uu geelaas ee, uu ku caano bato ee, waana geelaas ee, saa loo tilmaamay laakiin ee, dhaxala cudur kuma dhaco oo geelashan sida cudurrada badna ugu dhacaanin oo laga daaweeyo oo wax laga mudo oo male oo weligiis waa iska waa mana bato saas ma badno yeelashaas dhaqankiis ma badna Ee, yeelashan qoraadeed waa sida laynoo ku tilmaamay Ee, laba jeel weeye oo geelna waa geelan qoraada jira oo ee, ee, hawdka iyo la wareegiisa ee, jira geelna waxa weeye geelan ee, wixii ee, hawska dhulkan aan ahayn ama sool ha noqoto ama nugaal ha noqoto ama intaas raacaas ha noqote ee, dhinacaas jira weeye geelaas labada geelna waxay ee, ku kala wanaagsan yihiin ee, waa xageele ee, hoos jiraayo dhinaca nugaasha iyo darantu uga dhow yahay marka waa ka fiican yahay geela ee, hawska jira oo xagga ee, ee, hilib ha noqoto ee, ha noqoto caana ha noqoto ee, cudurka xaggiisa ha noqoto dhinac loo eegaba waa uu kaga fiican yahay ee, oo labada geel haddii laysu eego waxaa dhaqan wanaagsan ama ee, wanaagsan ee, geela ee, dhexdaas ku jira oo badda iyo geela kore u dhexeeya ayaa ayaa u wanaagsan geelasha sida aan sheekadu nagu soo gaartay ee, odayaasha ugu sheekeeye ee, ama haddaba maaragtay sheekadooda loo hayo waxa ugu wanaagsan geeraashaas ee dhexe Ee, geelka dagaalkiisa xagga un dagaal baa carabka lagu dhifeeyo geel un hade- xoo- soomaalida waageedii horeeto xoolaha ay dhaqanaysay ayaanbaa geel maaragtay ugu waxa lagu faano ayuunbuu ku jiri jiray faankiibaa maaragtay nin ayaan susan kaa geel badan ayuunbay ahaan jirtay taas anbaa colaada keenay mooya dhibaato kale uu qabo ma uu jiro dhul aan laga dhicin baa jira oo aan lagaska laynin oo hadda geelashaa hoos jira ee sidmad male oo dagaal male oo ninna wax lagama dhawo in wax la xado waa dhici ka dhaayo un ee wax layska xadxado laakiin male weerar in intaas ee, laysku laynahayo oo la kala dhacayo oo dhibaatada sida hawdka ah ee laga sheego ee, male Ee, geelashaa hoose waa geela iska degan oo dhibaato weyn oo saasa male muddadan dambena haddee dhibaatadiiba waaba ka yaraatay oo maba maba ee, muddadan dambeetana dhibaatadii ee, la isku dhici jiray waaba iska yaraatay dadku ee, sidiisa geelasha hadda saas looma looma kala dhaco sidaynu muddooyinkan dambe aynu ula soconay uun waxaan ana lahayn waa iska dhici kadhaa laakiin sidii horeeto hadda geelasha ama loo kala qaadi jiray ama loo loo loo raadsan jiray ee, hadda ma ay jirto Ee, aniga oo hadalkii hadda ee, odayaashu ay dhammaystireen ayaan intaas kusii kabahayay Ee, geela waxaa la yidhi waxaa badan ee, geela hawdka ayaa u u badan geela hawdka oo ee, sababtu ku batay waxa weeye ee, bay anigu waan u malaynaya odayaashuna iyagoo lari doona ee, waxa weeye ee, waan isticmaal kale isticmaal kale ayaan loo geysan macaaniga lama iibsado lama dhaqan dhawaantan mooyaane waagi hore lama iibsan jirin uu la iska ilaalin jiro geel ahaan magac faan ah oo la isugu faano hebel baa geel badan iyo hebel baa geel badan iyo anaa geel badan ahaana baa loo dhiqi jiray badida taasaa keentay mooyaane geelasha ee, dhexdhexaada ku jira ama ceebaha ku dhow dhow waa laga misteri jiray waa la iibsan jiray waa la iska kala iibsan jiray saasunbuu maaragtay ee, uu ku socon jiray marka ee, intaas yartaa baan anigu axmed nuurow kusii darayo
Ee, waxa weeye maya sug waa ku celinaya weli niman baa ii dhiman Ee, wax yar ee, waxaa horta marka u horeeya ee, geela markaynu ka doodayno ee, waxaa waaye xoogaa inoo degan baa jira wara oo waxa waaye ee, degaamadiisa oo aynu qaar rag wuxuu ku sheegay lix degaan oo aan celiye ee wuxuu ku sheegay geela buurta geel banaanka dooxooyinka geela deexda ma garat geela badda geela hawdka geela beeraha iyo goobka intaas oo daahir afqashaa meelahaas a- a- mare aan warkiisa ka koob koobay iyo waxaan anigu ku dardaray oo laqodayaasha aan ku qaadnay horta intaasaynu ka doodaynay waxaa kaleeto halka inoo yaalo inoo soo raacay erayo uu inoo keeno ninka la yidhaahdo aan ku noo aan ku celiyey oo waxa weeye ee, hadalkii soo galay warqaga buraale oo uu ka mid yahay abaahi uu ka mid yahay jilib dhig jilib qaad uu ka mid yahay marid uu ka mid yahay buur uu ka mid yahay ama buur ama boorid uu ka mid yahay eh, dabaqaad uu ka mid yahay sheemid sheemid eh, oo uu ka mid yahay sheemid waxaa kaleeto misna inoo soo galay ereya